bulshada deegaanka aryaal ee gobolka mudug oo kamida deegaanada hoostega degmada hobyo ayaa xilligan wajahaya xaalad biyo la-aan ah bulshada deegaanka aryaal ayaa wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha duulgoboleedka galmudug ka codsaday in ceel biyood looga hirgeliyo deegaanka bismillaahi raxmaan raxiim waxaan codsanaynaa inta meesha joogta iyo guddoomiye ugu sarreeya waxaan codsanaynaa meeshaan ceel waa ka fog tahay waa meel adigu soddon kilomitir looga carooro waxaan ka rabnaa ceel baan u baahannahay wax noo dhow male baraagihii waa naga qallaleen waa naga oman yihin sanada roob ma diin biyo na deeqaana ma jiraan oo aan u aroornaa waxaan codsanaynaa kulli dhammaanteed guddoomiyuhu noogu sarreeya wasaaradda biyuhu ku xigto waxaan codsanaynaa maanta biyo ceel waxaa noogu sokeeya degow hobyo bad baa noogu sokeeya booyadda biyaha waxaa lagu keenaa haddii ilaa saddex boqol iyo konton baa lagu wadaa afartaqaadda iyadoo haddeenu ku ridan guddoomiyahu annaga wakiil naga yahay guddoomiyaha hooyadu wakiil naga yahay oo meeshaan haddaan ariyaal joogno wakiil uu naga yahay meeshaani waxaa weeye meel wakti abaara oo muslimka oo dhan haysa annaga waxaa noo dheer dhul dhihiya oo afartan kilomitir ay biyo noogu sokeeyaan matoor male baraag biyo ku jiraan male meel wax ku halka mooyada oo keligeeda oo la keeno afartan fuusaqaada saddex boqol iyo konton baana laga siiya waxaan codsanaynaa in nala ka caawiyo biyola'aantaas waxaana dhibayaa waxaa weeye biyo la'aan waa ceel fogtay meeshu biyo ma leh baraagihii waa qalaleen baraagihii waa qalaleen guddoomiyaha degmada hoobyo ee gobolka mudug cismaan axmed cabdulle oo deegaankaas booqasho ku tegey ayaa sheegay inay kaalmo muhiima ka qaadan doonaan sidii bulshada deegaanku ku heli lahaayeen ceelbiyood
deegaankan ariyaal waa markiigii labaad weya imaado runtii waxaan arkaynaa oo indhahana kusoo aragnay culayska meeshan ka jira oo biyo la-aantu ay ugu horeyso deegaankan haddii aan ka warbixiyo runtii intii aan ka arkay waa deegaan runtii dee biyo aan lahayn oo wax badan oo galmudug u socday haddii gargaar ahaa lahaayeen iyo haddii howlo kale ahaa lahaayeenba uusan soo gaarin waxaa loo sababeynayaa meeshoo meel fog ah sida aan isbuuci horeba deegaano hore oo degmadan hobyo ka tirsanay aan u soo marnay arrinta biyola'aanta ah oo runtii dadka deegaanku ay noo sheegeen waxaa ka mid ah in soddon kilomitr afartan kilomitr in loo kala doono biyaha hay-adaha samafalka oo runtii dee aan aada ugu mahad celinayno nagala shaqeeya arrimaha horumarinta iyo iyo samafalka nagala shaqeeyana ayagana waxaan ka codsanaynaa inay deegaankan yimaadaan kuwa ugu horeeya oo deegaanada imaanayaan ayaan kala qayb qaadan doonaa insha allah deegaanka aryeel ee gobolka mudug ayaa kamida deegaanada ay saameynta ku yeelatay abaarta xilligan ka jirta waxa ayna bulshada deegaankaas wajahayaan xilligaa la joogo xaalad biyo la-aan